waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali anigu waxaan ahay agaasimaha guud ee xiriirka jaalidaha dowladda puntland jagadan waxaa lay magacaabay sanadka hore bishii juun ayaa lay magacaabay taasoo ku timi mar madaxweynuhu dibadda uu yurub marayay baahi ka dhalatay xiriiritaanka jaaliduhu ay la yeeshaan dalkii iyo wixii warbixina baahidaa la ajligeed baa la magacaabay oo loo bosithonkani lay magacaabo lay xilsaaro inaan arrimaha jaaliyadda iyo sidii maaragtay aan ula shaqayn lahaa dalka iyo dowladda iyo jaaliyadda dibadda ku nool haddaan wax yarkaaga sheego xilkan waa xilkii ugu horreeyay ee soomaaliya jaaliyadaha qof loo magacaabo waa wax nagu cusub puntland ku cusub soomaaliya guud ahaanna ku cusub jagadaanu marka iyada ruuxadeeda hawl badan u baahan in la barto waa gartay marka ilaa iyo hadda intii hawshan laguu magacaabay maxaa kuu qabsoomay gudoomiye ahaan ama agaasime ahaan
waxay qabsoomay xafiiskii weli howlaha qaar baan wadayo inaan xafiiska u sameeyo maxaan ku idhaahdaa nidaam badan oo jaaliyaduhu ay qaataan oo ku shaqeeyaan oo ay fasility badan ku heli karaan oo iyadana baarlamanka iyo golaha wasiirada aan horgeeyo weli hawshaa waa wadaa laakiin intaanan taa gelin baan waxaan baxay safar aan u bixiyey sahan oo hadda kaan halka ku imin ruuxaddiisa ka mid yahay yurub oo waxaan tegay u k-ga iyo finland denmark sweden iyo norway iyo imaaraadka qatar iyo abudabay marka waxaan intaba isku daayaa bal horta jaalidaha in la habayo oo iyagoo qorsho system fiican ay yeeshaan si dalkii ugana faa'iidaystaan iyagana looga faa'iidaysto khibradooda iyo aqoontooda iyo maaragtay dhaqaalaha ay dibadda ka sameeyaan waa garta marka maxaad is leedahay waxa ugu weyn oo aad doonaysaan in dadka qurba joogta ay dalkii ku kordhiyaan wallaahi iyagana inay wax kordhistaan dalkana ay wax ku kordhiyaan sababtoo ah dadkan diyaasbaraha adduunka waagii hore lama aqoon waa wax hadda aad maaragtay wadamo badan ay aada uga faa'iidaysteen sida eritrea yuhuudda afrikan badan maxaan ku idhahdaa suudan waxaa la ogaaday inay siyaasadda qayb weyn ka qaadan karaan waxaa laga ogaaday inay dhaqaalaha qayb weyn ka qaadan karaan dib u dhisidda waxaa la ogaaday khibradda ay kala yimaadaan dalalka ay ku nool yihiin marka inay dib dalkii ugu celiyaan oo maaragtay nooc walba leh marka faa'iidada ay ku fadhiyaan ayaa aada loo ogaaday marka waxaanu doonaynaa annagu marka hore intaanu dawaan gelinno dadka ganacsatada ah ay wadankii dib ugu laabtaan oo wadankoodii wixii ka jira maaragtay opportunity ay ka faa'iidaystaan iyagana una faa'iideeyaan dadkooda oo shaqo abuur u sameeyaan kuwooda aqoonta leh ay aqoontooda dib u celiyaan oo dadkii ama waxbaraan ama iyagoona faa'iidaysanaya ilmahooda inay u daneeyaan oo ilmihii dalka ku celiyaan si ilmihii dhaqanka u barto diintooda u barto dadkii ehelkiisa u barto waayo ilmuhu hadduusan dalkii dib ugu laaban hadda innaga waxaa wadankii ka jira wax la yidhaahdo dadkan qurba joogta ah nacayb soo gelayo oo dalkii looga soo qaadayo hadda ilmaha dibadda ku dhashay muxuu noqon doonaa haddaadan adigu adigiiba hadda lagugu dhegan yahay haddaadan ilmahagii celin uusan dhaqankii iyo luuqadii iyo weliba aksankii si fiican u baran waa garta hadda muddo labiiy toban bilood aad wadankii ku maqnayd waad soo aragtay cabaar baad soo joogtay ma jiraan baahiyo gooniyo aad is leedahay dadka degan soomaaliya ama puntland jooga ma buuxin karaan qurba joogta loo baahan yahay inay yimaadaan oo booskaas buuxiyaan oo wax ka qabtaan way jiraan oo aad anigu cumar ahaan waxaan aad una doonayaa waxa weeye wadankeenu taariikh dheer iyo khayraad badan ayaa ku jira wadankeeni waxa aad uga dhiman dadka wax qora ee wadankii wax ka soo qora baara oo researcherisa marka waxaan aada u jeclahay mar kasta oo sababtay u kaliftay inaan doono dadka dibadda wax ku bartay ee waxaa sameeya inay wadankii tagaan taariikhdiisii dalka soo qoran adduunka geeyaan ase maaragtay taariikh dheer buu leeyahay haddii la eego xilligii faraaciintii dhulka taariikhda haddii la eego gumaystiyadii talyaaniga iyo ingiriiskii tii boqor cismaan suldaan cali yuusuf kanadi dhinac cali shire sayid maxamed ol dhul taariikheed baa waddankeeni ku yaal welina raadkooda iyo sumadoodii ku taal marka in adduunka taariikhda lasoo dhigo dhaqaalu meesha kharaj ku jiro dadka injineerinta ay khibradooda geeyaan oo baaritaana ku soo sameeyaan dalkeenna intaynu dad shisheeyaa ka sugayno inay waddankeenna waxa ku jira ay ogaadaan waa gartay australia markii ugu horreysay hadda safaarad ka furatay magaalada muqdisho iyadoo halkaas safiirku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku waraaqihii aqoonsiga kaga qaaday dareenkaaga guud xasan waa mahadsan tahay garow noogu yimi caasimadda dowladda puntland safiirka waa arkay isaguna inuu dad badan oo reer australia oo puntland jooga oo dowladda ku jira oo xilal sare haya wuu ku farxay wuu ogyahay xataa madaxweynihii ka horeeyey madaxweynaha hadda mudan cabdiweli oo cabdiraxmaan doctor cabdiraxmaan inuu reer australia ahaa wasiirkii hore maaliyadda inuu ahaa marka aad buu isaga ruuxadiisu ugu faraxsan yahay qaabka dadkeenii dhulalkan wax ku bartay ama degan inay wadankii ka shaqaynayaan oo joogaan wasiiro badan oo dowladda federaalka ka qayb galay waxaan u malaynayaa wasiirada ama dowlad kastoo la magacaabo puntland ama federaalka dadka reer australia number weyn ayay ku yeeshaan isaguna way ogyahay wax badan bayna uu kala socday waa gartay hadda muddo asbuucaad dalka joogta ama australia ama melbourne kusoo noqotay jaaliyadda puntland ee magaaladan degan ama australiaba khilaafyo waxaa jira xagga hogaanka oo baryahan jiray war ma haysaa doorsa ma ku leedahay sida xal loogu helaa waa kala socdaa waxbaan kala socdaa anoo dibadda joogana waxbaan kala socday ama facebookyada iyo wixii lasoo dhigayo run ahaantii khilaafakan ama iska xakun jacaylkaa ama ujeedda badankaa meel kastoo adduunka ka jira oo qof waliba qof raba inuu ismuujo suuxil helo qof raba inuu dhaqaale u galo qof maxaanku ira qof ku xumaynaya qof marte dad badan oo qaabo badan wuxu raadinaya way jiraan meel kastay ka jiraan laakiin nasiib wanaag waddankan hadda australia ma jiraan cid isku haysata mucaarad iyo muxaafid ma ay jirto waxa weeye liadershipka oo si technicala baa laysku kala weydaarsan yahay isaguna waa wax fudud oo la xallin karo keliya anigu waxaan wadaa systemkii meel kasta aan ka hirgelinaynay qaabka jaaliyadda loo dhisayo taasaan haddaan wax yar xasan oo ka taabto ah waxa weeye badanaa waxaa laysku qabsadaa xilkan wuxuu yahay managementiga qofka managementiga iyo hayn lahaabaa laysku hayaa laakiin way ka ballaaran tahay taa waxa weeye reer victoria ma matelaan australia oo dhan waa victoria keliya australia waa lix state iyo laba territory intaba badankood soomaali baa joogta jaaliyada reer puntland way joogaan maamul baan ka dhisaynaa oo ka jiraya maamulada marka meel walba waxaanu doonaynaa inuu jiro boord oo badan ilaa shan iyo labaatan qof oo sawirka reer puntland oo dhan le cid kasta laga heli karo oo bulshadoo dhan ku jiraan dabeedna dadkaasaa dooranaya managementiga oo dooranaya taasoo managementiga iyada lagu xirayo aqoon oo kale dad wadanka wax ku bartay ee dhalinyaro ah ee research samayn karayo oo daata soo qaadayo howl badan inay qabtaan aanu uga baahannahay laakiin boodhka waxa weye in cid walba ay ku jiro shuruuduuna yeelanaya ragga ay wada qusayso iyo gudiyo hadda lay sheegay waanu wada gudbin doonaa waan kala hadli doonaa saan jecelahay kabacdi markii la dhiso taa magaalo walba ay intaa yeelato ayaan waxaan jeclahay inay iyagu markaa isu yimaadaan oo delegate soo wada diraan wafdi shan shan ama toban toban waa gartay tan u dambaysa wadankii guud ahaan soomaaliya abaaraha laga soo sheegaya qaybo kala duwan oo dabcan puntland ay ku jirto marka qurba joogta meeshay doona ha joogaan ama australia meel kale ha joogeen doorinta lag bay ka qaadan karaan inay dadka abaaruhu taabteen ama biyo la-aan ha noqoto ama cuntolaan ha noqoto dalka ka jira siday wax u gaarsiin lahaayeen xasan waa arrintaan rabay inaan kusoo horumariyo oo maanta inaan halka kugu imaado ugu weynado kalliftay jaalidu meel kastay joogaan way la soo xiriireen badankood waxay doonayeen marka ciddii wax lagu hagaajin lahaa guddigii waa la qabtay abaaraha rag wadaadaa iyo rag dowladda ku jira oo weligood raggii wax ururin jiraya oo dad la yaqaana waxaan ka wada hadlaynay habeen hore waddan walba in qoonto loo sameeyo sidii marka arrintu deg deg weeye fikiradii waagii hore shaxdii la sameeyey wadan walba lagu soo qoontayo lacag ay qaybsadaan iyagu ayaan maarata lagu soo qoraya laakiin waxaan jeclahay dadka hadday dhegaysanaya meel kastay joogaanba in marka puntland keliya mana la hadlaya waxaan la hadlayaa soomaaliyoo dhan soomaalidu way isugu helisaa way isugu gurmataa dhibaatada abaaraha duufaanaha iyo wax kasta qof kasta oo wax sadaqaysanaya inuu guddiga ku hagaajo uu lacagtaa u diro cidu bixinayo noocay doontaba ha u bixiyo isagu marka waxa weeye waa arrin loo baahan yahay dhulka abaarahu aad bay u afeeyeen weliba gobolkan sanaag iyo maxaan ku irahdaa gobolkan karkaar baa ugu sii daran dhibaatada haddayse guddigaas ii sheegeen laakiin wadanada wadanka oo dhan generaali aad buu u gaarsiisan yahay abaartu oo biyo la-aan iyo waxaa jidha cunto la-aan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali